waxaa markii ugu horreysay cudurka furuqa daanyeeraha mid u eg laga soo calaamadeeyey deegaano ka tirsan magaalada qabribayax ee dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumeysiga xabashida nin qaba cudur leh calaamadihii lagu yaqaanay cudurka furuqa daanyeeraha oo si weyn adduunka ugu jira siiba afrika ayaa deegaankaas ku sugan sida lagu caddeeyey sawiro ay baahiyeen warbaahinta soomaalida ee halkaasi ku sugan cabsi badan ayaa soo food saartay dadka deggan deegaanka waxaana la sheegayaa haddii ay run noqoto in ninkaani cudurka uu qaba uu yahay furuqa daanyeeraha ay tahay arrin halis ah waxaana la leeyahay wuxuu noqonayaa kiiskii ugu horreeyey ee laga helay dhul soomaaliyeed cudurka furuqa daanyeeraha monkey bokis ayaa ah cudur asalkiisa laga soo waaridiyey dalalka dhaca afrika muddooyinkii la soo dhaafay aad ayuu sii kordhayey heer uu xitaa ku fiday dalalka dhaca yurub iyo eishiya